wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka habeenimoer aad i haysanay qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxaa ka mid ah fatahaadda webiga shabeelle oo saameeyey isku socodka tuulooyin hoostaga degmada mahadacay xeraalayaha koonfur galbeed oo barkacyaasha beerdhabo ka wacyigeliyay ka hortaga lacagaha laga qaato soomaaliya iyo faransiiska oo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga istaraatiijiyadda ee labada dhinac gaadiidleyda beledweyne codsaday in loo dhiso wadooyinka xaafadaha deeq lacageed oo la gaarsiiyey aabbo wiilkiisa ku xanuunsan bardaale wararka dibadda waxaa ka mid ah qaramada midoobey oo walaac ka muujisa xaaladda gaza
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale habeen wanaagsan dhagaystayaal waa axad taariikhda waxay ku beegan tahay kooda bisha labaiyo tobanaad sanadka labada kun afar iyo labaatanka fatahaada webiga shabeelle ayaa saameysay isku socodka tuulooyin hoostega degmada mahadaay ee gobolkani shabeellada dhexe cabdifataax axmed macluw ayaa faahfaahinaya degmada mahadaay waxaa hoostaga deegaano muhiim u ah ganacsiga degmada iyo guud ahaan midka gobolkani shabeellaha dhexe waxaase muddooyinkii dambe laga soo sheegayaa inuu kala xiran ganacsi iyo isu socodka bulshada iyo gaadiidkaba uu halkaasi ka jiro taa oo salka ku haysa fatahaadaha webiga shabeelle goobaha ugu daran ee fatahaaduhu ay saameeyeen waxaa ka mid ah deegaanka califool dheere oo gebi ahaan dalagyadii ay beerteen beeralaydu ay go-een sidoo kalena aynan jirin waddo ay ku ganacsadaan sida axmed nuur mucalim oo ugu warmay waryahayaga zahra cabdixusein waxaa jirta fatahaad taasoo sida horeba idinkugu sheegayey deegaanka wadooyinkiisa jirtay ilaa laba wado oo keliya u fureed inkastoo maanta ay ku soo hartay hal wado oo wadadii kale ay xirantay waxaa xiran wadooyinkii mahaday u baxayey wadooyinkii jiinka xaggiisa aadayey deegaanadii qudaarta looga doonayo beeraha qudaarta beerihii qudaarta go-ay iyo dhammaan dalagyadii kala dugnaa sidoo kale waxaa biyahaasi galeen garoonkii kubadda cagta ee deegaanka califool dheere sidoo kale waxaa hadda suurtagalta afarta iyo sideeda saaco soo socota inay go-eyso halka wadada keliya ee u furan deegaanka califool dheere taasoo xaaladda ka dhigi karta mid cakiran inkastoo haddaba deegaanka califool dheere deegaanada kale ee ku hareereysan sida albaraf miirtaq wacaadle iyo biicadde uu ka sarreeyo qiimaha nuuc kasta bani aadan u baahdo waa ka qiimo sarreeyaa wuxuu uga qiimo sarreeyaa deegaanku waa go-doon fatahaadaas waa goodoomisay haddan halka waddo oo raashinku ku soo galo wax walba bani aadamku adeegsado nolol kasta haddii ay xiranto waxaa iman karta culays intaan ka sii badan oo dadka soo wajaha deegaanka waxaan halkan uga baaqayaa madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle oo leeyahay dadkaan la soo gaaro biyahan oo in badan deegaanka dul fadhiyey haddana la wareegay guud ahaanba deegaanka oo isheeg hareereeyey oo maanta hal waddo oo keliya u furan tahay waddada loogu soo gurmo karo waa halkaabay heeday haddii ay go-dana waa xaaladdu waa isbedelaysaa wax gaadiidasa ma geli karaan gudaha deegaanka xaaladda deegaanka ka jirta waa noocaas madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowladda soomaaliya waxaan ugu baaqayaa cid kasta ay qusayso in deegaankaasi dadka jooga loo soo gurmado beerahoodiyaa go-ay muddo badan ay go-ayeen hadda beerihii yaraa ee ugu dambeeyey ee laga celcelinayo waayo saddex bilood ah inta badan waa la wareegeen isbuucan gudihiisa waxaa keliya u hartay wax ka yar nus kilomitr oo beero ah kuwaas oo haddaba saacadahan ay ku socdaan oo looga wareegay oo cidka celinaysa aysan jirin maadaama aan la celi karin anagoo ku hadlaayo afka dhalinyarada deegaanka califool dheere iyo bulshada deegaanka califool dheere waxaan ugu baaqayaa sayidka hirshabelle iyo dowladda soomaaliya iyo deegaanka califoolheere dadka jooga ee fatahaada go'doomisay ee in badan dalagooda jirtay ay soo gaaraan idinkana waxaan idinka codsanayaa inaad u guddisaan fatahaadaha ka jira qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe ayaa saameyn lixaad leh waxa ay ku yeesheen guud ahaan dhaqdhaqaaqyadii ganacsi ee magaalooyinka gobolka xeer ilaaliyaha koonfur galbeed ayaa barkacyaasha magaalada beerdhabo ka wacyigeliyey ka hortaga lacagaha laga qaato xalimo cali ibraahin ayaa soo jeedinaysa waaxda dabagalka deeqaha la leexsado ee xafiiska xeerlaaliyaha guud ee koonfur galbeed oo wada sidii dadaalo looga hortagayo dadka si sharci darada ah lacago ugu qaata barakacayaasha iyagoo iska dhigaya hay-adaha samafalka taasoo dhowr jeer dadkani lacago looga qaatay maadaama aysan hay-adaha wax lacag ah qaadanin xafiiska xeer ilaalinta guud ee koonfur galbeed ayaa sheegay in dadkii lagu arko iyadoo lacago ka qaadanaya barakacyaasha dhibaataysan ay sharci adag eh la tiigsan doonaan xeer ilaalinta waxay sheegtay in arrimahaani ka hortagooda ay badbaado u tahay shacabka danyartaa si sax ah gargaarka inuu usoo gaaro cumar cali saaq oo ka socda xafiiska xeer ilaalinta guud ee koonfur galbeed ayaa waxa uu baaq u diray dadka falalkaasi lacagaha u qaada barakacyaasha dhibaataysan rayso markii uun aragnay dhibaatooyin badan oo dadka wax barakaceen la kahaay oo xafiiska xeerlaalinta markii unayna wala aragnay dad badan oo dhibaato la kahaay oo kaamleeya yooba dhibaataysan hor lansii dhibaateeyahay laku qaadahay beesa laku qaadahay kaar la shalgoosadahay la rafaadayahay badana jaraan aragnay badana meel la raayayso dacwooyin shoonhana diireen walay fadayihin intiana siinkudigi oo fariimaysiin wadayahan wali bilaawda doonah maalmaha haddaani socdo barnaamijyo badan bilaawda doono mashruuc badan bilaawda doono hay-ado badan oo deeqbiyaal yaa mila raayis mashruuc bilaaw doonaan markii barnaamijyadaasaas bilaawdaan wali kororeyha musuga korore wali oo mila raayis dad maxabeeyah magaca gaar ay wadaan oo magaca hay-adka garaawadaayan oo magaca shaksi ka garaawadaayan hiblo oo hayad helay ku socdahay darsadii usi walaanahayn gadgad iyo eri mase hiyad hibilay ku socda walaanaha meel raayis gadgadfade eraayeen ama ngo goone sheegdaayeenoo wala la dhiibiya eraayeen ama boono bug intiyaa suubsadan magaa hiyad isticmaalaan jira oo umuti ka dhacayeen oo meel raayis dadki yoba oo gahootigahaayeen wadonsha kukukuwayen meel raayis oo inta gargaaran kuwayen horna sii dhibaateeyo been laga sheego intaasa wali faday meel raayis intii siinku dig siinku wacigeli siin sheeg kow qodobka koowaad majara gudoomi meel raayis oo ero koro beesila kuusaylan kaasa beesila kuusay beesila siya suuswalneengishaan gudoomi beesa kuusu koro majara taas ogaada majara lan beesa siinku kuusow majara isin wala siisiyaa majara lan oo kaara lasiin lasiin la shal qeybsada ero koro kaararkan shalgooy way siin la shal goosada majara ha sheegasan lambara lasiin dhaafe lambarkaasaa ka sheegasan isuu ha sheegasan markiis ha sheegdana lanmaha gudbiyaasana lanka magaashay lambarshay iyo xogtiisa ha gudbiyaasa adina adoo adigii ha sheegdina may ka sheegow magaaqana may ha qaadow uni meel la raayso sharcigii la koraan intaasay ku digtoonada wacyigelintaasa siin ka socon
xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee koonfur galbeed ayaa wada sidii dadaalo looga hortagayo dadka si sharci darada lacagaha u qaata barakacyaasha soomaaliya iyo faransiiska ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga istaraatiijiyadeed ee labada dhinac wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo hogaaminaya wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga mudane cali maxamed cumar iyo danjire yunis xaanshe agaasimaha waaxda yurub iyo ameerika iyo mas-uuliyiin kale ayaa la kulmay mudane tani moxamed solo iyo wasiir dowlaha faransiiska iyo iskaashiga caalamiga kulanka ayaa lagu falaqeeyay iskaashiga xoogan ee ka dhexeeya soomaaliya iyo faransiiska waxaana dowladda lagu saaraya sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga dhinacyada muhiimkaa sida amniga socdaalka iyo horumarinta dhaqaalaha wadahadalada ayaa lagu muujiyay doorka sii kordhaya ee soomaaliya ee saaxadda caalamka oo ay ku jirto doorashadii dhowaan loo doortay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay faransiiska ayaa ugu hambaliyay soomaaliya guulaha ay ka gaartay siyaasadda arrimaha dibadda isagoo u ballan qaaday inay si dhow la shaqayn doonaan gaar ahaan horumarinta dhaqaalaha iyo amniga gaadiidleyda magaalada baladweyne ayaa codsaday in loo dhiso wadooyinka xaafadaha cabdifatax axmed maclo ayaa soo jeedinaya wadayaasha kaxeeya gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo bulshada magaalada beledweyn ayaa dhib ku qaba isticmaalka wadooyinka magaalada kadib markii ay saameyn u geysteen roobabka ka da-ayay magaalada wadooyinkan oo markii hore burbursanaa ayaa xilligan waxaa qeybo ka mid ah fadhiya biyaha iyo dhiiqo taa oo diidan in gabaaridu ay isu gooshaan qaar ka mid ah wadayaasha gabaarida ka howlgala magaalada beledweyn iyo bulshada magaaladaasi ayaa si weyn uga hadlay xaaladda cakiran ee magaalada ka jirta waxayna codsadeen in la dayactiro wadooyinka islamarkaana ay garab ka dhiibtaan cid walba oo awooda waxaan ka mid ahay darawalada oo gaadiidleyda oo magaalada ah waxaan caqabad weyn ugu hayo oo dhib ku qabnaa waxaawaay waa jidka waxaan ka codsanaynaa maamulka gobolka iyo waxaan ka codsanaynaa dowladda hoose inay jidkan naga hagaajiso laamiga ah waayo waxaa ku jiro burbur ba-an oo saa'ida marka xilliyarada roobka la gaaro waxaa dhaco shilal badan oo mootooyinka iyo gawaarida ah sababtoo ah godada ka dilaacsan waxaana qarinaayo biyihii marka waxaan u sheegaa aan ka codsanaynaa maamulka iyo dowladda hoose inay naga hagaajiso jidkan oo laamiga ah kamida odayaasha oo gaadiidka bajaajka wado waddooyinkan loo dhiso wadada dhibaataa u qabnaa burbur waxaa dowladda hoos ka codsanayna inay noo dhisaan meelaha rabna waqti looma tegi karno waqti nagu qaadanaysaa waxaa ka codsanayna inay noo dhisaan wadooyinka dowladda hoos asalaamu calaykum raxmatullah magacii waa maxamed axmed deerow waxaan ka mid ahay gaadiidleyda ku dhaqan magaalada beledweyne wallaahi runtii dhabaha uu ilaahay kuu diidin waa ku dhibaataysannahay xilliyada roobka uguma jirto meelaha laamigii dhammaayo weynaayo hambowlaha ahay laami ma fuulo xaafadaha dhaamo meelaha qaar god waaye roob haddoo da-ana biyaa qarinaa loma arkaayo mararka qaarkood gaadiidka inay ku gadoontaa halis u nahay marka waxaan codsanaynaa in dhabaha nala hagaajiyo haddaana nahay gaadiidleyda waxaan culays ku qabnaa ama dhibaataan ku qabnaa wadada burburka ah taasoo sababaysa inaan howlaheena shaqo aanan u gaarin si fudud waxaa kaloo caqabad weyn ay ka taagan tahay inay ka dhacaan wadaxumada ka jirto shilal inay abuuraan mararka qaar waxaa dhacaya gawaari xamuul ah iyo bajaajta ama gawaarida yararka inay sameeyaan isku dhac taasoo sababayso burburka wadada ka jirta waxaan ku codsanaynaa cid walba oo garab ka geysan karto hadday noqoto bulshada hadday noqoto maamulka hadday noqoto maamulka dowladda hoose inay iska kaashadaan dhisada wadadan waxay muhiim u tahay bulshada rayid ayagoo ka faa'iidaysanayo inay ku gaaraan si fudud shaqooyinkooda iyo goobaha ganacsiga waanay u istaagaan dadweynaha ku nool gaar ahaan gobolka hiiraan waxaan ka mid ahay ganacsatada bulshada daraawiishta joogto waxaan ku qabnaa dhib aad u weyn xilliyada roobka markii la gaaro ma fahan xilliga roobka markii la gaaro qof qof u tillaabsan karto mala biyihii laamiga marshobiyooyada magaalada beledweyne ka imaado annaga nagu soo butaacaya marka waxaan ka codsanayna dowladda hoose laamigana ay noo dhisto laamiga hadda iska dhaaf aniga gabadhan hadda ugu xigta luuqeeda ma mari karo hadduu roob imaado deeq lacageed ayaa la gaarsiiyey aabbo wiilkiisa ku xanuunsan bardaale xaalimo cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa qaar ka mid ah culimmada degmada baardaal ee gobolka ayaa waxay daaq lacaga ugu jimid walaalo muxsiniin ah oo gaarsiiyeen aabo wiilkiisa ku xanuunsanayay mid ka mid ah xaafadaha degmada oo ay haysan wax garab ah si ay u geysto xarumo caafimaad oo ay ku heli lahaayeen daryeel caafimaad aabahani ayaa waxa uu inta muddo ah wiilkiisa la ildaran yahay xanuun uusan habeenkii xitaa ka seexan karin ayna waalidiintiisa ku kordhiban yihiin qaar ka mid ah culimada degmada bardaale oo deeqdani gaarsiiyey ayaa faahfaahin ka bixiyey unumeena dadkii maalamo ka hor oo miidiya hansurumi oo hansurumi walaal oo walaalaha muslimiinta kumid a eedan dhiboysan oo eedan jiran oo magaalada bardaal ka jiran hansurumi ahayni odadaha kubduubni daabashii ahwaalis hduubni hasindhigni qadkahasindhigni onor fadaana kaalmaha muslimiinta oo muxsiniinta kaalmada ku hel lankun eedan dhibayta isinyi aragi doonta markalen aragi doontan markalen aragden bagas ya dirni muslimiinta mirkasi ruwan ya andirni insha allahu taala hula sahka gudu jirne ilaahi subxaanahu wa tacaala ajara hasanadan koomaan allah kusay walaalada muxsiniinta muslimiinta mirkasi ruwan isku dangadaayan walaalaha oo muslimiinta walaalaha kumid ee wal hanindhiibeen laaga hanindhiibeen lacagdaas oo deyras lama boqol iyo labaatan dolar yaha dhiibeen lama boqol iyo labaatan dolar yaha dhiibeen iyo maalantumay ka wareejahayne oo waalidshey oo hami imaalan la surun iyo ka wareejahayne inuuna do'ayne la dhibayso anin baa rogo inaa dhiibeen inuuna ka do'ayno aragday mad siinku hayne yawaasen sheeguhaaya reer allisen hijaasiye intaa dhiibti inti kalena ilaahay hataa dhiibi doonta ilaahay inkijaasiye kheyran rajaan inaan garabliisiyo siinku asluhaaya assalaamu calaykum walaalayaal horta sida la siin sheegayo culayska miiluun yaala kii horeyna naasiinka gudbiyey haddana dadkii hortay hadalii basin sheegeen ayaal culeyska alla sheendhaday cid maarineeda eedaw male ilaahay fudeed sheena dhammaanteen borta ilaahay marka koowaad fudeedku tuugan iyo intii walaalkan ilaahay caafi ee tan kale xigta maybasan dhanaa marlamaad sideeta baagi hore hanku jawaabteen iyo se lamidaysi ku daran hanku jawaaba si un walaalkan wala ninka goban yani adduunyaadan korshaley walna niiska gobaday lankuleeda ka dhaanta liin gobade hadalka iyo hooga iyo hantada wal liinkaga gobade ama aakhira haddii la seeda mayleyli kamoode ilan welbole adduunyadan ha ka amal falay leyli kamoode markuunsi mayleraay tacaawun cala albiriya mayliin baahanya dhammaantay inuun walaalkeen un wada suroognaan nabiga calayhi salaatu wasalaam meerayhin muuminiintiyo dhowng may buerayhin ka jasadin waaxid jir haliinka oo kale weeri nabiga calayhi salaatu wasalaam jirkaas hadiiba geeka meelo ku sheegada dhammaantiis oo kumay waan dhafaray isdalaha walaima fartunga lahaye lahawahaytay ana kala hundure lanka meero kor maadaama markuu walaalkan hanuunsiyo una dhowng mayla midana dad wada hanuunsan sidii nafta tiitang madii hanuunsato mise jirid unuubamay wakiidan walhaysida madii jirid inis daaweey lahay daawo an raadii lahay inaynu yaraabtan waynan inku baahanya walaalkan an garab surugnan yawanan inku baahanyi naftatida iyo naftiin bandaas yawaan sheege walaaladii hore baagii hore oo sheekh ibraahim iyo culimmadan hadda iga garab surug may hamiiluha ku jeediyen dadka ku ajiibin maydhana jazaakum allaahu khayran wa cadama ajrakum allana ilaahay siinku abaalmari walaay basateen wal ilaahay maarineeda aakhiradii miisaanka sanaadka siinsaara waa la siinka waala walwaalidiintin ilaahay ka dhowra ilaahay siinka waala dadka hadda may wahan dhimano hore ininku qiib qaadaneen yoona maylana walaalyaal miilun culeysayaal culeyskana may gordo kore lankii miilunku hee aragay lankii hamiin ii geeshuban araaneen xanuunkii iyo lahawkii mataraashka dhow aragya waa gordo kore maysan lana walaalyaal halku qiib qaadadeen lana deeqdani la gaarsiiyey aabahan soomaaliyeed ayaa loogu talagalay in wiilkaasi xanuunsanaya ay ku dhibaataysan degmada bardaaliya lagu geeyo goobo caafimaad si noloshiisa loogu daryeelo markaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada isaare cabdixuseen mahadsanid haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanaya laba milyan iyo sagaal boqol halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa suuqyada magaalada jowhar la kala siisanaya sagaal iyo labaatan kun halka bixinta la kala siisanayo sagaal iyo labaatan dhibic shan oo shilin soomaali ah markana micishada bariiska nooca loo yaqaano diamond ayaa la kala siisanaya toddobiyo toban doolari bar buurka haafkiisa ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban doolari bar baastada dhaadheer ayaa kartoonkeeda la kala siisanaya kow iyo toban doolar nooca loo yaqaano intervela makaroonida ayaa la kala siisanayaa iyadana intervela kow iyo toban doolar iyo bar sokorta haafkeeda ayaa la kala siisanaya labaatan doolar iyo bar halka loorkeeda la kala siisanaya afartan iyo kow doolar labaatanka liitar ee silid cadeyda ayaa la kala siisanaya soddon iyo saddex doolar caanaha nooca loo yaqaano xilwo ayaa la kala siisanaya afar iyo toban doolar iyo bar bokiska jubba ayaa la kala siisanaya laba doolar xaf ayada nuuc loo yaqaano koonfi ayaa la kala siisanaya shan doolar suuqyada magaalada jowhar xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladana waa naga intaa xubintaas ayaa ugu dambeysay guud ahaan warkii habeeney raadiyo haysanay nabadgelyo